deegaanka janaac cabdale ee dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waa deegaan ay ku nool yihiin dad badan oo barakacayaala iyo sidoo kale dad deegaan ah kuwaas oo saameyn markaasi kala kulmay abaarihii iyo fatahaadihii dalka soo maray dadka deegaanka janaac cabdale ayaana ah kuwo markaasi u badan xoolo dhaqato iyo bereley ay markaasi haysato duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey xaaladaha ka jira deegaanka bismillahi raxmaan raxiim deegaanka haddii aan ka warbixiyo iyo deegaankan janaac cabdalle horta waa deegaan ballaadhan waa deegaan xoolo iyo beer iyo ganacsi wax walba leh deegaan aad u ballaadhan oo weyn weyn deegaanka janaac cabdalle ee intaa la eg dadka ku noole aad bay u badan yihin hadday tahay xagga maaragtay oo xagga xoolodhaqatada xagga beeraha waa deegaan waxyaabo badan isu keeno oo waxyaabo badan oo isasaaran leh waxaan la wadaagayaa dowladda ma garanaysaa madaxweynaha isagaa horta waddanka xukuma dadka kale ee maarata wasaaradihii iyo waxaasna shaqadii loo diray qabtaan madaxweynaha jubbaland waxaan leeyahay oo aan qolyaha wasiirada ee khusaysa waxaan leeyahay madaxweynaha oo ugu horreeyo ee dadkiina u imaada wax u qabta janaac cabdalle dadka ku nool deegaanka janaac cabdalle ayaa ah dad markaasi aan haysanin adeegyada asaasiga ah sida ay sheegeen waxaana dadka janaac cabdalle ku nool leeyihiin dad isugu jira kuwa barakacyaal iyo kuwa deegaan ah oo abaarihii kala duwanaa ee dalka soo maray saameyno kala duwan ay u geysteen dadka abaaraha ay saameynta u geysteen ayaa ah kuwa inta badan xoolahoodii abaarta markaasi ka leecsatay waxaana sidoo kale dadka barakacayaasha ay qaarkood ka mid yihiin kuwii sanadkii hore ay fatahaaduhu markaasi waxyeeleeyeen oo beerahoodii ka soo barakacaya